Inta badan khilaafaadka ka dhex dhaca qoysaska ayaa sababa burburka qoyska, taasoo u horseeda dhibaatooyin kala duwan oo soo wajaha ubadka qoysaska. Khilaafka iyo burburka haweenka qaar ee magaalada Kismaayo iyo xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa inta badan ah kuwa qaatay door muhiim ah kaasoo ah xallinta khilaafaadka qoysaska si ayna u dhicin burbur uu sababo khilaafkaasi. Haddaba, qaar ka mid ah haweenkaasi warbaahinta la hadlay ayaa sheegay qaabka ay u dhexdhexaadiyaan qoysaska khilaafaadku dhex maro.
Haweenku waxay leeyihiin saameyn ballaaran oo dhanka nabadeynta ah, ayagoo si deggan u dhageysan kara labada dhinac ee is haya. Ee inta badan haweenku waxay yihiin xubin lagu kalsoon yahay, ee rag looga kalsoon badan yahay maadaama ay yihiin dad dadkii ku dhex jira. Ee inta badan xaaladahan oo kale ee ay ka dhacaan agagaarkooda. Een waxay door muuqda ka qaataan dejinta xaaladaha qasan ha ahaato qoys, beel ama bulshada guud ahaan. Waa mahadsantahay. Haweenku waxay leeyihiin dareen iyo aragti qoto dheer. Waxay awoodaan inay fahmaan sababaha hoose ee khilaafka markaas jiro. Markay timaado xallinta muranada, haweenku waa kuwa leh karti dhageysi, samir iyo dulqaad. Sidoo kale door sidoo kale doorkooda hogaamineed iyo xiriirka ay la leeyihiin xubnaha kale ee bulshada ayaa ka dhigaya kuwo dhageysta oo lagu kalsoon yahay mar kasta. Haa, waxaan ka qayb qaatay xallinta khilaaf qoys oo u dhexeeya laba dhinac in muddo dheerna socday. Waxaan isku dayay inaan labada dhinac si siman u dhageysano in una fahno dareenkooda. Ugu dambeyn, waxaan ku guuleysanay in labada qoys aan helno inaan isugu keeno meel dhexe isla markaana ay nabad ku wada noolaadaan. Een waa mahadsantahay. Caqabadaha way iska badan yihiin. Waxaa ka mid ah in dhaqanka reer guuraaga ee u arka haweenka inay yihiin een dad aan mudnayn inay een go'aan gaaraan. Weliba arrimahan waaweyn een kalsooni darro een laga qabo fikirka haweenka. Een walow hadda sidii hore aan ahayn oo baraarujin badan iyo isdhexgal bulsho fara badan kadib aan moodo in sidii hore aan lahayn. Een fursad la'aan ay ku muujiyaan doorkooda dhexdhexaadineed. Een mararka qaar haweenka laftooda oo aysan helin een tababar ama taageero buuxda si ay u gutaan doorkooda. Ee walow hadda aad moodo in sidii hore aan lahayn oo dee bulshadii hadda ay soo dhexgalahayaan haweenkii ay u diyaar yihiin een in ay meelaha sidaan oo kale u sare ay ka soo muuqdaan. Een sababta haweenku waxay ku dadaalaan inaysan jirin cid la dhibo. Een waxaa kale oo la dareemaa een deganaanshiyo, la hadal toos ah iyo nabad waarta oo labada dhinacba een anfici karta. Hay dadka qaar waxay dhaliilaan haweenka een inaysan u qalmin ama aysan la iman karin een go'aano adag. Een qaar kale ayaa.